haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waxaynu soo diyaarisay sahra ciidla nuur
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washingtonna caawa waxaan idinku hayaa qodobo xiise badan oo uu ka mid yahay qaybtii ugu dambaysay waraysigii fanaanka weyn shariif cabdalla aynu ku bilowna ee caawa waxaa xiise gaara leh silsiladii maansooyinka ina macalin ciise ee dhowaanahan bay noo soo taxnayd oo caawa ay soo baxday gabadh tidhi ina macalinta lagu wareerayba waa aniga ku darso oo rag badan oo aynu maansooyinkooda halkan ka tebinay ayay u jawaabtay oo tidhi meesha waxba idinma yaalaana ka holeela wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac ayaa haddaba gabadhan hal abuurka ah waxay kula kulantay magaalada boosaaso iyada ayaanan idinku wareejinayaa si aad uga bogataan maansada ay gabadhaasi inoo hayso marka hore dhegaystayaal badan ayaa waxay isweydiinayeen gabadhan inin macalin ciise la dhaho oo barnaamijka caweyska washington la duldhigay xoolaha badan maxay u hadli weysay maxay raggaan mid uun u raaci weysay wax badan oo dhegaystayaasha ka mida ayaa arrimaha isweydiinaya anugu ka mid baan ahaa sahro ruuxeed oo istuudiyaha joogta oo barnaamijka inta badan wadaa waxay lahayd inin macalin ciise may mar uun kula soo hadasho waa mahadsan tahay marka hore faadmo aniga waxaan ahay qof dhalin yaro ah oo ka tirsan dhallinyarada reer boosaasood da-deedu waa labaatan iyo afar sano runtii waxa weeye horta maansada waa laiiga soo horeeyey oo rag badan baa iiga soo horeeyo ninba wuxuu ka hadlay wuxuu rabay laakiin nin yiri gabar aanu muddo wada sheekaysanna aan rabaa ma jirin marka ana dee barteedii baan ka qaatay
bal raggaas maxaad oran lahayd
runtii codsigooda waxa weeye maya maa jiibin nin walba macnii waxaan loo baahnayn ayuu ka hadlay nin gelle iyo digir buu ka hadlay oo gelle iyo digir maba aqaaniba aniga nina dee maqal iyouu ka hadlayo dabqaryaaba iska siiya adduunka nina dee dalxihaa maqal dee qof lama siin karo xataa xataa martida lama siiyo waxaa kaloo jirta waxaa jira nin dalxiis ka hadlay oo macnii wadamada maraykanka iyo yurub ka hadlay laakiinse dee yurub iyo faransiis iyo dhulkeenna ma ahane dee wadankeennaba aad buu fiican yahay oo dalxiiska ku midan yahay innageena u dhalanay haa isageena u dhalanay marka halkaa waxaa ka muuqata adugu inaad tahay gabar wadanka jecel aad iyo aad wadankeyga aad baan u jeclahay taariibtoo kale runtii waan ka hadlay aniga taariib iyo waxaas niyadeeda kuma jirto
marka maxaad ku bilowday maasada maalmahanba sheekadu murankoodu badayoo raggii wada mashquuliyoo nimo maalka haystuu madashii la yimiyoo anaa miigan leeyahay aniguna midda aan ahay iyo masabka ku noolahay aan idiin micneeye marka waxaan la hadlayaa ninkii yidhaahday gabadh xaggay ku nooshahay mudaniigii dhala iyo marwo hooyaday baan midabtooda joogaa macaankeena diintiyo macaankeeda diintiyo kitaabkeena mudan baa marsataa naftoydiie manhajka iyo aqoontana ruuxna kama marganaya midabtaan ku haystaa mahalakada taariibtana maankaygama bagelin halkaa waxaad u jawaabtay ninkii gabadhu ma gabar iska wareegaysaba ma gabar maaragtay qoyskooda la noolba kaas jawaab baa siisa waa gartay yaa ku xiga
waxaa ku xiga nin baa dhaxay isna gabadha maqal baan ka bixinayaa oo gabadhii caburiye oo ka hadlay oo yidhaahday yaan hebel iyo hebel kula hadlin yaadan sawirkaaga sawirkaaga ha soo dhigin meel kumentiyada ha soo dhigin haa marka waxaan ku dhahay maqal maqal layma quuro oo mada lama dhex keenoo xidid laguma mihiyee qof muhiima baan ahay musawir meelaan soo dhigo maasha allahu yartu muu qurxoona laysla wada maraayana madax bannaan ayaan ahay dumarna waa man iyo dahab mar haddii la milicsado kun ayaa ku meero kow ayaana ka mulkiye masayrlaawa maan rabo
marka ninkaas masayrkaad ku nacday dee isagu waaba meesha waaba ninka ugu liitay oo maqal iyo masayr iyo waxaan la garanayniyo waxbaa ku dilaayo iyo isagu waaba hawshiisu waa dheer tahay marka caaw raalle ahobaadeed haa isaga halkaaba ha ku joogo isagu kumaba jiro ragga bal yaad ku xijisay marka
waxaa kaloo jirtay nin yidhi dalxiis baan gabaday ku geynayaa oo maraykanka iyo faransiis baan ku geynayaa marka waxaan ku dhahay maanasootay ee yurub meeleen u dhalan iyo minankeeni maahee ma huraan dhulkeenaa dalxiis noogu madane marimada hargeysiyo marka iyo kismaayiyo muqdisho iyo hiiraan mudug iyo garoowiyo muuqeeda daaliyo boosaasamandheeq madar iyo galgala iyo waadiyada dhex mara iyo laagila mushaaxoo makaankii bacaadiyo biyo kulay marshoo bayla laga mashxaradaa marka ninka halkaasaan waxaan ku leeyahay dee raalli ahow anigu soomaali baan ahay bal ma u sahan tagtay ninka aad rabto oo naftaada ay doonayso oo shuruudaha adiga aad danaynayso buuxin kara shuruudahayga waxa buuxin karaa waan ka hadlay midka aan tusmaystana aan idiin micneeye waa mudan rageedoo diintana ku meel maray miyi iyo magaalana maalkiisu buuxaa marsooyinka dhulkeennana maraakiib ku soo xira dhexdaydoo madaga iyo ilaa midig ilaa bidax dahabigaga muunada maamuuse xididko weyneeye magacood hada lala maqsuudiyo farxad aan la miistaa allahayaa oo huuno ma sacuudigii baynu joognaa xaggee wiilashu waxaasoo dahabe adiga lagugu marmaraya ka keenayaan waxaabase ka sii dara ninkii saaxiibkeena khaliif oo layidhi masayrlow baa tahay maqalahaaga hayso allow yaa ogaada xilligaa wuxuu hoosta ka leeyahay ilaa huriyo ka dhig iyo ma tihidina macallintii aan sheegaye waad ismoodsiisay waa tahay barnaamijka caweyska washington wuxuu aad u dhiirigelinayaa gabdhaha hal abuurka oo uu leeyahay soo dhowaada guud ahaan dhallinyarada ka qayb qaadanaysa suugaanta iyo soo noolaynta afka hooyo waxaanu leenahay mar kasta waxaad nagala soo xidhiiri kartaan somali at v o news com adiga oo magacaaga iyo telefoonka lagala soo hadli karana kusoo qoraya barnaamijka caweyska toddobaadyada dambe ayaynu dabcan halkaasi kasii wadi doonaa innaga oo u yeedhi doona gabdho badan oo hal abuura oo ku hadlaya afkayna macalin ciise kaftanka iyo suugaantuna inoo furan halkana waa qaybtii ugu dambeysay waraysigii xiisaha badnaa ee aanu la yeelanay fanaanka weyn shariif cabdalla xuseen wariyaha v o eda cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio ayaa halkii toddobaadkii hore ay noo joogtay inooga sii amba qaadi doona waa tahay shariif cabdullo annagoo sii dhex dabaalanayna barnaamijkeenna aanu soo qabta markaana heesta aadka u caanbaxda iyadoona aaheya bal heestan aaheya oo muusigeeda markaad fiirisid keliya soomaalida aysan jeclayna balse dadka ajnabiga ah ayaguna heesaha ay inta badan ku ciyaaraan ama ay ka helaan heesaha soomaalida ay tahay bal heestaani goormaad samaysay
heestan waxaan sameeyey dhowr iyo toddobaatankii ma garanayo laba iyo toddobaatankii iyo saddex iyo toddobaatankii waxay ahayd waxayna kusoo shaambacday idaacaddana waa u dhiibay heesaha hirgalayna waa ku qaaday aad iyo aad heestan waa la jeclaystay waana filayaa wax badan inaan dibadaha loo qaatay oo c d lagu sameeyey oo mataqaanaa ay ku cayaarayaan mataqaanaa dad badan oo ajnabi ah oona codkaygii oan aqiinay oo meesha yaalla naftiisa aad moodid xoogaa in lagu sii taataabtay in ay qaateen marka waxa uu ka mid yahay heesaha layga billiqaysta way aad iyo aad heese badanna waa layga billiqaystay sida aad maqasheen oo badan
heestani way jirtaa in fanaaniin dambe dib u soo qaadeen waxaad ii sheegtay in erayo laga babedelay oo xataa wax laga qalday laga qalday aad iyo aad way u foolxumeeyeen weliba waa gartay adiga gallayrow haadda u garaadroon samada gelaya sidii gamuunkii sawirkayga gaarsii gabadhan gaclooday waa heesta mataqaana beyd ka mid beydkeeda mid ah isla markaas galayrka aan diray waxuu leeyahay galayrkii waa qaaday waxaan u geeyey gabadhaad gacloota ubax kuu guuraysaa sawirkaaga u geeye ilmabays la goyday buu yidhi waa gacaylkaaga anna aan asna uu leeyahay waa laba is-afgaratoo gacal walaalaah anna aan leeyahay haatanaan u guurayaa guriga ay ku nooshahay
marka heestii gallayr baad dirtay sawirkaagii buu qaaday wuxuu ogeeyey gabadhiyo adigiiba ubax kuu guraysa ubaxaba ii gurayto jacaylkii aniga haye ka daranaba baaba hayaba laakiin warba iskuma haysaan iskamana warhayno waa hagaag bal heestaasi iyadoo codana aan u saarno dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan
adiga galayrow hadow garaadroon samada galayo gaalayo sidii gamunkii way sawirkayga gaarsii gaarsii way gabadhaan gacloodii gacalaha weyna sidaanii galayo yaa ii gargaaro gargaaro gacantayda saari
gacaala haweyna sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saari ayadoo gabanahoon sanadkeedu gaarin abalkaanu galayay miyay gudi karayda naftunbayga gadanoo ahiyo marunbow galaya ahiya gacaala haweyna sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saari gacaala haweyna sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saari adiga gabayro hadow garadroon samada galayo galayo sidiigii gamunkii sawirkayga gaarsi gaarsi hoy gabadhan gacloode gacaala haweyna sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saari gacaala haweyna sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saari gabayrkii wuxuu yidhi gabadhaad gaclooto ubax ku guraydaan sawirkaaga geeye ilmaba isla googoydaayo oo gacaylkaaga weeye wallaba isdhexgarato gacalhul walaala haddanaanu guuguurayaa gurigay ku nooshahay wallaba isdhexgarato gacalhul walaala haddanaanu guuguurayaa gurigay ku nooshahay
waa tahay heestii aaheeya iyo codkii macaanaa ee shariif cabdalla xuseen halkaas aarga gudbo marka kana aan soo qabto shariif cabdalla ee codkaagiiba de waxaa moodaaba inuusan ilaa iyo waagaas iyo hadda uusan waxbaba isbedelinoo bartii sii joogo wallaahi shan iyo toddobaatankii iyo hadda waxaan filayaa laba kun iyo shan iyo tobankii waxaan u malaynayaa eh, afartan sano ma ku dhawaad dambana?
afartan sana kasoo wareegtay haka alxamdulilah ilaahay cumriga ay siiyey waxaan leeyahay ilaah baa mahadlaya ilaahu ii dheeray oo ii badi baan leeyahay weli ilaah cumri dheer iyo caafimaad isii baan leeyahay aniguna iyo dhammaanba dhegaystayaasha inaan waxaan kuu rajeynaynaa cimrigaas iyo weliba caafimaad een, intaa kasii badan een, heesta aan kusoo gebagabaynayo barnaamijkeena caweyska washington adaan ku doonayaa
danahaygiiyeey dahday ii diyaargarow adaan ku doonaya heestaas hade ma dhoweyn maxay ahayd lix- waqtigee baad samaysay lix iyo lixdankii bay ahayd lix iyo lixdankii nicmo waxaan ku leeyahay lix iyo waqti dheer baa laga joogaaye.
lixdankii lix iyo lixdankii weliba heesaha markaas afartan iyo sagaal sano waa ka heesaa waktigaa socdayna wallaahi waxayba tan ugu xarago badan bay ahayd waa la jeclaa Haye, musigeeda iyo kulley waa aad baa loo dhegeysan jiray waa gartay waxa weeyaan eh, gaadiidkii la jeclaa oo muqdisho la keenay baan ku magacaabay gabadh aan ku raadiyey oo la yidhaahdo eh, milajanta d militanta d waxa aad u jeclaysaa daanduri haye Wuxuu kuleeyahay da- milajanta d xaggeed kusoo dhaaftay waa in leeway baan idhi heestaas oo dhan saas milajanta d waxa weeyaan tagaasidii iyo gaadiidkii muqdisho ee talyaaniga kow keenoo fiyaad ahayd oo la jeclaayo loo raaci jiray meelaha waagaas la xiiseynayay xiiseynayay baa ahayd haye milajanta d milajanta d-na waan qaatay aniga shukaansi baan ku aaday
wandalaydahaydahawo wardaanahayge dayaco duhur walbana daharta aadunbaban dulmehera dufankaanahaygu diilin daayara luli soo dege dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday i diyaargaroadanku doonaya oy dahday i diyaargaroadanku doonaya
aad baad u mahadsan tahay waraysigii halabuurka iyo fanaanka waa annaga intaasi toddobaadkani cabdikaafi adiga iyo shariif cabdallaba aad baad u mahadsan tihiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington waa naga intaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay ammaano allah duqi ku dhalay doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waa iihi dayriye haygu dirin dhaladaydi daayara luli soo dege dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday i diyaargaroadanku doonaya oy dahday i diyaargaroadanku doonaya cishqaydiiloygu duubano wara aadunbaygu deeyayo oo haddaadan iga dawayn wara anno waa ka diibano haygu dielin dhaaladaydi daayara luli soo dege dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday i diyaargaroadan doonaya hoy dahday i diyaargaroadan doonaya
inaan dumar didayo war aadunbankaa doortayo xumile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygood deedin iila duukul daayara loolii soo degey dadaale yayladono wayga dahde daanahaygiye dahday ee diyaarigaroon doonaya hoy dahday ee diyaarigaroon doonaya intaanan dadka hosla hadeerisin oqon dadyahow candaha waado daaladay ee ayaadunbay daadiye dawadaydii haydeelin daayara loolii soo degey dadaale yayladono wayga dahde daanahaygiye dahday ee diyaarigaroon doonaya hoy dahday ee diyaarigaroon doonaya haydahabo wardaanahaygi dayaco dukur walbana daharta aadunbaban dulmehera dufankanahaygu deelin daayara loolii soo degey dadaale yayladono wayga dahde daanahaygiye dahday ee diyaarigaroon doonaya hoy dahday ee diyaarigaroon doonaya
heestaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddii fiidnimo waxayna heestu u dambeysay barnaamijkii caweyska washington